sacab sacabada haloo tumo bartwaa garoonku cadii ciyaaraha yaabow sarakaca sacab sacab sacab sacabada haloo tumo kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
maqhrib walba hadahan oo kalea kaga baratay warbaahinta isnaay mawjada f m-ka siddeetan iyo toddobo dhibictada oo may gaartay jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya qodobbada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona diidi hamaan oo dhulka jiidjiiday saddexdii saxiix ee kooxda kubadda cagta arsenal ay samaysay waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa zidani oo kala doortay man united iyo bayar muniq qodobada kale waxaa ku jiri doona xidigaha chelsea ee kulanka mancity ee samafinalka faakaabaha oo lasoo saaray aad maqli doontaan oon idiin soo gudbin doonaa waxaan idin haynaa oo kale waad maqli doontaan khabiirka b b c sports oo saadaaliyey kulamada isbuuca la ciyaari doono iyo natiijada arsenal ay la kulmi doonto waxaan idin haynaa zinedin zidani oo loo magacaabayo koox premier league ah bruno gamores oo go-aan gaaray barcelona oo laga xoogayo dijon iyo wararka suuq wargeysyada qaaradda yurub ee qoreen maanta soo saaridii la socotintuba waa aniga cusmaan cabdalla farsamada zaki u diyaargarooba maqalka barnaamijkeena oo intaas ka faahfaahsan
xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos ayaa taageeraya howlgalka ku-meelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee admis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya si ay nabad iyo amni uga hirgasho soomaaliya xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos waxa ay bixisaa taageerada saadka oo muhiim ah si ay u sahasho howlgalka wadajirka ah ee admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya taageeradan waxaa ka mid ah gaadiidka cirka iyo dhulka cilad bixinta baabuurta kaydka qaybsiga iyo hababka wax iibsiga ee howlgalka iyadoo qayb ka ah qorshaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayay admis waxa ay hiigsanaysaa in ay si tartiib tartiib ah u yarayso tirada ciidamada nabad ilaalinta ah ee dalka jooga ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta si loo fududeeyo kala guurka unsos waxaa ka go'an inay ciidamada ammaanka ee soomaaliya ku qalabayso agabka iyo khayraadka lagama maarmaanka u ah si ay si hufan u fuliyaan howlgalladooda taageerada dhanka saadka ah ee ay bixiso unsos waxa ay ku xoojinaysaa awoodda iyo wax ku-oolnimada hadafka ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee ilaalinta nabadda iyo amniga soomaaliya si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan oo ka dhasha soomaaliya aan taageerno dadaalada unsos admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya inta ay gudanayaan waajibaadkooda muhiimka ah
mar kale fiid wanaagsan saaxiibayaal waa labaatanka abriil laba kun afar iyo labaatanka aan gudagalno qodobadeenoo dhammaystiran halyeygii kooxda kubadda cagta liverpool iyo xulka qaranka germany ee didi haman ayaa weerar waxa uu ku qaaday saddexdii cusbaa ee ay samaysay arsenal xagaagii kuwaas oo uu sheegay in ay aada uga hooseeyaan taya ahaan sidii markii hore loo moodayay in ay noqon doonaan arsenal oo arbacadii ka hartay tartanka champions league oo ay bayer muniq gool iyo waxba kaga adkaatay iyaga oo lugta hore ee wareega sideedda ka dhacday imarati stadium ay barbara laba iyo laba ah ku kala baxeen ayaa waxa ay maanta dib markaa ugu laabteen horyaalka premier leaga oo ay wajahayaan markaasi didi amaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in saddexda ciyaartooy ee ay arsenal la saxeexatay xagaagii ee david raya daglin rice iyo kai havertis aanay kooxdu ku yeelanin saameyntii la filayay islamarkaana ay tayadoodu aanay gaarsiisneyn heerka ay dadka qaarkood iyagu ku sheegeen waa in aad isweydiisaan buu yidhi kooxdani miyay ku guulaysan karaysaa koobabka waaweyn inkasta oo aynu ognahay in ay yihiin koox ay ciyaartooydeedu da-yar tahay ayuu ku bilaabay didi hamaan waxaana uu si raaciyey daafacoodu aad ayuu u wanaagsan yahay laakiin ma hubo goolaayahooda ilama aha in ay koobab waaweyn ku guulaysan karayaan iyaga oo haysta goolaayaha oo ay muuqato in aanu kalsooni badan lahayn jaka ayaa ka tegay oo markaasi xilli ciyaareed fiican ku qaadanaya leverkusen waxayna markaasi soo qaateen daglin rice oo ay dadka qaarkood ku tilmaamayeen dhexda ugu wanaagsan yurub laakiin weli ma aanan arag buu yidhi isaga oo heerkaas gaarsiisan waxaa kale oo suluugay ninkani kai havertis oo uu xusay in aanu gaarsiisnayn heerkii ninkan loo filayay inuu gaari doono ciyaaraha raadiya isnaay qaybtii hore ayaad dhegaysanaysaan kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa berila loolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay bartan loogu baaqay bulshaya hayrag iyo dumar bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ugu dambeyntii heshay go-aankii ay ka sugaysay zinadiin zidani oo ay si adag markaasi ugula loolamaysay bayer muniq waxaana halyeyga reer faransa uu warka u caddeeyey labada kooxood oo hadda kala ogaaday midkood uu doorbidayo inuu ninkani u ciyaaro ama uu tababar u noqdo zidani ayaana waxaa la sheegay inuu doortay inuu noqdo tababaraha manchester united waxaana uu ka gaabsaday kooxda reer germany ee bayer muniq oo gelinkii hore ee maantana uu iska diiday julian naqlesman oo isaguna markaasi ku adkaystay inuu sii joogayo xulka qaranka germany manchester united oo la filayo in ay irido tababaraheeda erig ten hag ayaa waxay raadinaysaa macalin qabiir ah iyo weliba magaca dheer intaba leh oo dib markaa usoo celin karaya guulihii tobanka sannadood la waayey ee ay red devilska iyadoo markaasi caanka ku ahayd sida uu qorayna wargeyska laikwib la yidhahda ee kasoo baxa wadanka faransiiska zinadiin zidani ma doonayo inuu tago bayer muniq oo uu bedelo thomas tuuqaal taas bedelkeedana waxa uu doonayaa inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta manchester united konton iyo kow sano jirkan oo hore loo sheegay inuu yahay dooqa koowaad ee sir jim ayaan ahliyeeyadii manchester iyo united sida eh, dewich yorkey ay kula taliyeen sir jim uu markaasi ka dhigo macalinka cusub ee naadiga inkasta oo liiska macalimiinta ay red devils ka kala dooranayaan ay ku jiraan grand bota oo hore ugu fashilmay chelsea iyo weliba tiago mota oo ah tababaraha bologna si kastaba ha noqoto ee zinedin zidani ayaa waxa uu sir jim ninka la yidhahdo ku doorbidaya guulaha champions league ee saddexdii sannadood ee xiriirka ahaa uu u qaaday kooxda real madrid iyo magaca weyn ee uu leeyahay oo ciyaartooyda ku qasbi doona in ay yiigsadaan heerkii uu ka gaaray kubadda wakhtigii uu ciyaartooyga ahaa wiilkan kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay bartaan loogu baaqay bulshaya hayradii duman bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
raadi ah isnaaye magaalada jowhar ayaad dhegaysanaysaan tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea ayaa soo saaray liiska ciyaartooydiisa kulanka maanta ee samafinalka faakaabaha ee ay wajahayaan manchester city kaas oo ay ku dagaalamayaan in ay tagaan finalka markii afraad sanadkii laba kun iyo laba iyo labaad waa sanadkii laba kun iyo labaatan moricio ayaa safkiisa u helay war togan ka hor ciyaartan waxaana uu soo laabtay ciyaartooyo hore dhaawac markaa ugaga maqnaa oo taam u noqday kulanka oo ay markaasi u baahan yihiin guul qasab ah maadaama tartanka keliya ee ay ku jiraan amaba koobka keliya ee ay ku guulaysan karayaan hadda uu yahay faakaaba oo markaasi la go-aamin doono in ay finalka gaari doonaan iyo in kale chelsea ayaana waxa ay dib ugu soo dhaweyneysaa laacibka reer england ee raxiim sterlin oo xanuun kaga maqnaa dhawrkii ciyaarood ee u dambeeyey sidoo kalena waxaa taam noqday laacibka reer argentina ee inzo fernandes oo dhaawac ku sheegay ciyaartii isniintii ay guusha weyn markaa kooxdiisu ka gaadhay everton wax kale oo ay buluuska dib u heshay difaaca reer faransa ee axel dias oo markaasi xanuun iyo weliba jugo dhaawac ku maqnaa kulankii ugu dambeeyey ha yeeshee waxa aan ciyaartan taam u noqon doonin christopher nikungo oo isagu markaa kusoo laabtay tababarka balse ciyaartani waqti hore isagu ay ku tahay waxaa kale oo maqan rika james roma levia welsi vovana iyo weliba leslie anjokua xidigaha chelsea ee kulanka mancity iyagu markaasi ciyaari doona waxaa ka mid ah rob zanges golay drojo patrovic waxaana sidoo kale daafacyahano iyadu markaasi ay u qaadato molo gusta travel glaboa alvi galvriste iyo waliba diego silva axel dice marka calokerel pin jawil beneto bedeshel waxaa qadka dhexe markaasi sidaasoo kale ay wadataa enzo fernandes moses gegdo iyo weliba cona galagar iyo genry waxaa sidoo kale weeryahano u ah rahim sterlin cole palma nicholas jackson iyo weliba mikhlola iyo noni dacook iyo weliba david washington saaxiibayaal wixii soo kordhaa barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha raadiga isnaay ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Hortuwaa garoon sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
khabiirka ciyaaraha ee b b c sports chris soton ayaa waxa uu saadaal wejiyo badan leh isagu ka sameeyey kulamada horyaalka premier league iyo samafinalka faakaab ah ee toddobaadkan waxaana uu muradadii markaasi ee ugu weyneed usii sheegay manchester united oo koox heerka labaad ah ay soo afjari doonto rajadeeda faakaabaha halka arsenal ay dib ula soo noqon doonto hogaanka horyaalka premier leagaha dalkaasi ingiriiska chelsea iyo manchester city ayaa garoonka one play kula kala calaf qaadi doona samafinalka faakaabaha iyada oo beb guardole ay kooxdiisu u dagaalamayso in ay difaacato laba ka mid ah saddexdeedii koob ee ay xili ciyaareedkii hore ku guulaysatay laakiin uu farahooda ka baxay champions league oo ay real madrid ku reebtay wareega sideedda chris salton oo saadaaliyey ciyaartan ayaa waxa uu sheegay in man city ay garaaci doonto chelsea islamarkaana finalka ay isugu imaan doonaan canvertry city oo uu markaa iyagana saadaaliyey in ay ku soo badin doonaan manchester united dhinaca horyaalka waxa uu chris salton saadaaliyey in ay guul ciriiri ah ka gaari doonto walves oo ay hal dhibic ka saramari doonto city oo kulankeeda isbuucan ee horyaalka loogu baajiyey faakaaba balse waxa uu qabiirka b b c sports munugo kale u sheegay liverpool oo uu xusay in ay barbaro gool iyo gool ah la geli doonto taas oo iyado markaasi haddii ay run noqoto ka dhignaan doonta xili ciyareedkani inuu mugdi markaasi ugu dhammaanayo georgian clab oo uu hadda ka shaqayn doono bixitaankiisa maadaama uu dhammaadka xili ciyareedka ka tegayo garoonka anville saadaasha uu ninkan sameeyey haddaan eegno faakaaba waxa uu yidhi mancity iyo chelsea chelsea waa laga adkaan doonaa oo city saddex gool iyo waxba ku garaaci doonta cavatry man unitedna laba gool iyo gool man united ayaa looga adkaan doonaa premier league maalinta sabtida ah waa weeyaane lowton iyo brighton gool iyo gool ay ku waa brantford gool iyo gool ay ku kala bixi doonaan shavel united iyo banley banley laba gool iyo gool ku adkaan doonta wolves iyo arsenal arsenal gool iyo waxba ku adkaan doonta axadda ee everton iyo nottingham forest evertonna laba gool iyo gool ku adkaan doonta aston villa iyo permouthna aston villa laba gool iyo gool ku adkaan doonta crystal palacena west ham ayay laba gool iyo gool kaga adkaan doonta fulham iyo liverpoolna gool iyo gool ayay isla dhaafi weyn doonaan guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkani ciyaaraha raadiya isnaay ee magaalada jowar intaasaa kusoo gabagabaynaya anigu waa cusmaan cabdullo barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinayay farsamadii zaki intaan ku kulmayno barnaamijkan kiisixi waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah duud indhaaf radio isnaa doodiso twitter facebook iyo youtube-keena dib nooga daalacan kartaan kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare hortu waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay bartaan loogu baaqay bulshaya khayradii duman bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo